Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in nin Soomaali ah oo horey uga tegay gobolka Minnesota uu isku dhiibay dowladda Soomaaliya. Ninkaasi ayaa Maraykanku sheegay inuu yahay Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ku magac dheer Miski. Haddaba, ninkaasi ayaa waraysi siiyey idaacadda V O A isagoo codsaday inaan la baahin magaciisa. Haaruun Macruuf oo waraystay ayaa warbixintan inoo haya.
maxamed cabdulaahi xasan miski waxa uu codsaday inaan la baahinin codkiisa hase yeeshee waxauu idaacadda voice of america u xaqiijiyey magaciisa iskuulka uu dhigan jiray iyo inuu ka mid ahaa ururka al-shabaab maxamed cabdulaahi miski waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada ka badan labaatanka ee soomaalida ee ka tegtay gobolka minnesota sannadihii labada kun iyo toddobada ilaa labada kun iyo sideedii miski waxa uu voice of america u sheegay inuu ka tegay minnesota bishii ogost sanadkii labada kun iyo sideedda isagoo xilligaasi wax uga airsan tahay inuu ka qalin jabiyo iskuulka sare ee lagu magacaabo roosevelt high school ee magaalada minneapolis maxamed cabdulaahi xasan miski waxa uu v o a u sheegay in gurigiisa magaalada jilib ay dhowaan soo weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab xaaskiisana ay indhaha ka xireen kadibna ay caruurtiisa argagixiyeen waxa uu sheegay inuu u baxsaday dhinaca kaynta isaga iyo rag kale oo ajaanib ah miski waxa uu caan ku ahaa isticmaalka baraha internetka gaar ahaan twitterka oo uu fariimaha jihaadiga ku daabici jiray waxaan weydiiyey inuu ku biiro ururka daacish taasina ay keentay inuu ka baxsado ama ay cayrsadaan ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay inuusan ku biiran daacish balse uu ku taageeray oo keliya fariimaha uu ku daabici jiray baraha bulshada waxaan weydiiyey goorta uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay inuusan isku soo dhiibin balse isagooo socda goob kayn ah ay arkeen dad xoolole ah kuwaasi oo ku wargeliyay ciidamada dowladda kadibna laga soo qabtay meel u dhow magaalada baraawe laba toddobaad ka hor waxa uu sheegay inuu haatan ku jiro xabsi ku yaalla magaalada muqdisho uuna sugayo maxkamad mar aan maxamed cabdulaahi xasan miski weydiiyey inuu doonayo inuu ku soo laabto dalkan maraykanka waxa uu sheegay oo uu yidhi ma doonayo inaan maraykanka imaado waxaan ahay ayuu yidhi nin soomaali ah waxaan doonayaa in wixii laygu haysto laygu maxkamadeeyo gudaha dalka soomaaliya isagoo ka jawaabaya sababta uu marka horeba ugu biray al-shabaab ayaa waxa uu arrintaasi la xiriiriyey joogitaankii ciidamada etoobiya dalka soomaaliya waxa uu sheegay inuu ururka al-shabaab uga soo shaqeeyey dhinaca warbaahinta iyo weliba dhinacyada dacwada balse uusan shaqo u qabanin ururka al-shabaab muddo laba sano ah waxa uu sheegay inuu al-shabaab uu uga tegay kadib markii uu u arkay inay dadka xirxirayaan islamarkaana ay iska dilayaan sida uu hadalka u dhigay maxamed cabdulaahi xasan miski waxaan wax ka weydiiyey fariimaha uu ku qoray baraha ijtimaaciga oo qaarkood ay ku baaqayeen weeraro laga geysto gudaha maraykanka isagoo fariintiisana dhigaya bartiisa twitterka magaciisa ayaa warbaahinta maraykanku ay si weyn uga hadleen bishii may ee sanadkan kadib markii laba nin oo dabley ah ay weerar ku qaadeen goob uu ka socday tartan lagu sawirayey nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalame markaasoo jasiiradda new york times ay qortay in mid ka mid a dadka weerarkaasi qaaday uu xiriir la lahaa maxamed cabdulaahi miski hase yeeshee maxamed cabdulaahi miski waxa uu beeniyey inuu xiriir la lahaa dadka weerarkaasi geystay waxaana uu ku dooday oo uu sheegay in bartiisa twitterka ay wada isticmaalayeen dad kale sidoo kale waxaa magaciisa lala xiriiriyey dadkii dhowaan weerar ka geystay magaalada san bernardino ee gobolka california oo ay ku dhinteen afar iyo toban qof mar kale maxamed cabdulaahi miski waxa uu beeniyey inuu wax xiriir ah la lahaa dadkaasi waxaase uu diiday inuu sheego magacyada dadka la wadaagaya bartiisa twitterka lama huba haddaba waxa uu mitaysan karo maxamed cabdulaahi miski oo haatan ku jira gacanta dowladda soomaaliya sidoo kalena dowladda maraykanku waxay sheegtay inaysan xiriir la isugu gudbiyo dadka looga shakisan yahay dembiyada aysan la lahayn dowladda soomaaliya aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a